mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ayaa deegaanka lebicaano oo kamid a deegaanada daacashada galmudug dhuus mareeb u tegay olole waxbarashada kor lagu qadayo mas-uuliyiinta ayaa bulshada deegaanka u sheegay in loo baahan yahay in ubadka la geeyo goob waxbarashada deegaanka waalidiinta ayaa dhankooda ka mahad celiyey doorka waxyigelinta ee waxbarashada wasaaradda waxbarashadu ay ka wado deegaanka lebicaano iyagoona sheegay inay qayb ka qaadeen sida ubadka wax loo bari lahay ayna geenayeen goob waxbarashada loogu aasteeyey qaar ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda ka socday ayaa deegaanka lebicaano ka dhagax dhigay iskuul lagu tagan carruurta deegaanka ugu horan ayaa waxaa ka hadlay dhaxdhigga iskuulkan iyo wacyigelinta caruurta waxbarashadooda qaar ka mid ah bulshada deegaanka iyagoona sheegay inay soo dhaweynayaan olaha wasaaraddu ka hoglanta si wax loogu bari lahaa carruurta deegaanada gobol mudug gaar ahaan galgaduud iyo deegaanada ku xiran adna haddii ilaahay yidhaahdo ardadaasu ilaa boqol iyo konton arday inaan isu keenno boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba siddeetan inay gabdha noqdaanna waa isu sheegno ilaahay hanoo hanoo dhaqangeliyo waxaan ballan qaadaynaa haddii ilaahay yidhaahdo inta tabarteenna ama aan deegaanka joogno ardadaas yararkaa iyo dadka waaweyn oo inay waxbartaan diyaar u ah inaan waxbarnaan rabno haddii ilaahay yidhaahdo haddeer ka horna waa laga soo dadaalay hadda kabacdina wixii dhimman inaan sii dhammaystirno ayaan rabnaa waxaan u baahannahay iskuulkii ardadaas wax ku dhiga laheyd boqol iyo konton kaa ardo iskuulkii ay wax ku dhiga lahaayeen inaan helnaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo annaga eeddana saaran sidana loo sheega waxa weeye inaan ardadii keenno meeshaa wax ku dhigan laheyd
shaqada meeshaa loo yimid adinkaa carifay oo sheegay maamulka iyo meesha degaanka mas-uuliyaddiisuna way sheegeen shaqada qaabkii loo qaban lahaana waa la qaybsaday waxaan arkayaa inay wax iga furan ay yihiin allaha ayido wax iga furan intaa inay yihiin baan u arkayaa lilahoo dhan bayna u aragtaa inay waxbarashadu heegan tahay oo diyaar loo noqdo sababtoo ah anigaan shaqsi ahaan markaan anigu iska hadlo wax badan baan taqaadiir la soo kulmo ajnebi waa la kulma waana laiga turjumahaye inuu caayahayo iyo inuu ammaanahayo iyo wax uu ii sheegahayo midna ma aqoon saasuu ku yidhi saas dheh baa laylahaa haddii wiilkaygu wax ii bartana oo afka ninkaas ajnebiga ah igula hadlahayo wiilkaygu ii barta ama gabadhaydu ii baratana qofna barya uma noqdeen mas-uuliyiinta ka socta waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ugu horey iskuduwaha waxbarashada degmada dhuusmareeb maxamuud axmed cali iyo madax qaybeedka imtixaanaadka wasaaradda ayaa sheegay inay dadaalo badan gelinaysa wax looga qaba lahay caqabadaha ka jira deegaanka lebicaano wax lagu baraya carruurta deegaanka ayna heli doonaan iskuul ay wax ku bartaan halkaasna laga dhisi doono iskuul ay carruurtan wax ku baran doonaana ka hadlaynaa horta waa muhiimadda waxbarashada deegaanku hadduu wax qabsado oo wax badan qabsado ceel helo ou helo xooha ay intaad xoolihiinii gadateen aad kala soo baxdeen kuraas oo aad shal u diyaarsaneedeen inaad wax bartaan maanta horta iskuula laidiin keenay iskuulka horta fasalku boqol fasal haddii la dhiso ardadiina meeshaan joogaan ays waxbaranaynin waxay noqonaysaa lacag khasaartay horta waxaa laydinka rabaa hooyooyinku ay joogaan cunugu intuu yaryahay haddaadan tababarin oo iskuul aadan geynin oo wax aadan barin qof kale ka faa'iidaysanaya annagoo ku hadlaynaa afka wasaaradda waxbarashada owlaadda yaryarka ah ee deegaanka ambaleecaano la yidhaahdo ku nool in wax la baro waxbarashadu waxay noqonaysaa laba uun mid qofkii qur-aanka yaqaana inuu aado waxbarasho diini ah iyo mid maadi ah hadduu kitaabba raacanayo iyo inuu iskuulka dhigto uu iskuul helo ardayga aan diinta ilaahay aqoon ama aan qur-aanka la barinna waxaan codsanaynaa waalidiintu inay geeyaan dugsiyaasha qur-aanka deegaanka ku yaalla keliya kama shaqaynayno inaan idhaahno ilmaha iskuulka halla keena laakiin waxaan ka shaqaynaynaa waxa waaye qofku meesha ay ka soo bilaabato qalinka soomaalida waa dad islaam ah qalinka looxa qur-aanka lagu dhiga ayay ka soo bilaabataa rag adeer cabdi iyo kamid yihiinoo ii sheekeeye waxay dhaheen soddon iyo dhowr sano ayaan halkan dugsiyaal qur-aan ku haynay soddon iyo dhowr sano ka hor dadkii wax la baray qaar brofesoray noqdeen qaarna siyaasiyiinay noqdeen qaarna deegaankay ku nool yihiin qaarna magaalooyin kale ayay joogaan wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu wakhtigooda keenana waxaan leenahay ilaahay subxana wa tacaala ha janneeyo maalintaa waxbarashada aad soo bilowdeen duruufo kala duwan iyo caqabado kala duwanaa ku soo wadeen sannadihii hadda la soo dhaafay na geed hoostiisa ayaad ilmihiinna waxbarashada maadiga ah aad ku barayseen wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ayaa ka howlansiyay carruurta soomaaliyeed wax loo bar lahay gaar ahaan ku reer galmudug iyadoona haatan la ballaaran lagu wado in wacyigelinta lagu gaarsiiyo dhulka miyiga korna lagu qado waxbarashada dadka reer galmudug meel kastay joogaan miyi magaalintaba